بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسين التفسير القرآن الكريم كأه وأن كجري سورة النحل الله سبحانه وتعالى وحين الشيخ ملائك إنه صادر أو جبريل أو صادر على من يشاء من عباده أو النبي محمد ومد إنه أدقان الله صادري خلق, خلق السماوات cirarka ilaahay baa abuuray waalarda dhulkana isagaa abuuray bilxaqi xaq buu ku abuuraye ciyaar iyo dheeldheel uma abuurine in hadhow intuu adduunyadan rogmato ay aakharo jirto oo dadka acmaashooda lagu xisaabo taasuu ilaahay u abuuray subxaana wa tacaalaa xikmad ayuu u abuuraye dheeldheel uma abuurin tacaalaa ilaahay wuu sarreeyaa camaa yushrikuuna waxyaabaha asnaamta ah ee ilaahay ay la wadaajinaya ugu shariig yeelayaan ilaahay wuu ka sarreeyaa khalaqa alinsaana insaankii oo sayidulkoon ah ayuu abuuray koomkaa samaawaadka iyo ardada iyo waxaasoo dhan waxa loo abuuray oo hoggaaminayo oo ilaahay caqliga uu ku rakibay waa bini aadamkaas khalaqa alinsaana insaankii buu abuuray min nudfatin mini buu ka abuuray taa waxaa la rabaa awoodda inuu loo deliishado in allah subxaana wa tacaala uu soo bixin karo dadka markay dhintaan ka bacdi bini aadamkaas saa u fikiraya oo xooggaa leh ee adduunyada kala rogaya haddii mini yar laga abuuray maxaad u malaysay awoodda ilaahay fa idaa waaba goortaa huwa insaankii khasiimun isagoo dood badan oo mubiinun dooddiisana ay caddahay wuu doodayaayo allah subxaana wa tacaala ayuu la doodi khaaliqii abuuray isagoo dooddiisana ay caddahay yuu ilaahay la doodayaa oo waan ognahayo wa daraba lanaa masalan wanasiya khalqahu qaala man yuxyi lcidaama wayha ramiim waa tii ay suuratu yaasiin odhanaysay fa idaa huwa khasiimu mubiin wal ancaama nicmooleydiina khalaqahaa nicmooleydii geeli iyo lo'dii iyo adhigii khalaqahaa allah abuuray lakum waxaa idinku sugnaaday fiihaa nicmoolaydaa korkeeda dif-un waxaa weeye difi oo shay aad isku kululasaad isku kululaysaan ayaa idinku sugnaaday dif-un waxaa weeye aad qabowga iyo aada iskaga kulaysaan maxaa yeelay dharna waad ka samaysataan maqaarkeedii haraggeedana guryaad ka dhigayaad ka samaysataan marka ilaahay wuxuu yidhi waxaa idinku sugnaaday wal ancaama khalaqahaa lakum waxaa idinku sugnaaday fiihaa nicmooleydaa dhexdeeda dif-un waxaa dugsi iyo meel maxaa la galo ayaa idinku saa dugsi baa idinku sugnaaday iyo wa manaaficu manaafic wa minhaa nicmooleyda xaggeed ayaa ta'kuluuna ka cuntaanoo manaafic badan ayaad ka heshaan waxaa weeye ilma idiin dhashaa waad maashaan hilibkeedaad cuntaan manaafic bay leedahay walakum waxaa idiin sugnaaday fiihaa nicmooleydaa dhexdeeda jamaalun qurux xiina turiixuuna markii aad soo celinaysaan iyo wa xiina tasraxuuna markii aad foofinaysaan markaad soo galbinaysaan xiina turiixuuna markaad soo xaraynaysaan iyo wa xiina tasraxuuna marka aad foofinaysaan oy isku daba dhacdo oy khaasatan markay tigaad iyo joogtoy cayilan tahay quruxdeeda iyada nafteedaa xaragoota xiina turiixuuna wa xiina tasraxuuna markaad foofinaysaan iyo markaad soo dheelmaysaanba qurux baa idinku sugan wa taxmilu way xambaartaa asqaalakum culayskiinna ilaa beledin meel lam takuunu beled bay u xambaartaa iyo kolba meeshaad u socoteen oo lam takuunuu idan ahayn baaliqiihi kuwii gaari karo ilaa bishiqi alanfusi nafta dhibkeeda inay aad iyo aad u dhibtooto ma ogiye aydan waxa idiin xambaarayso oo sahaydii ah oo biyihii ah oo wax kale ah idinku ma idan gaadhi lahayn ilaa bishiqi alanfusi inna rabbakum rabbigeenna la ra'owfun kii idiin tura weeye raxiimun oo idiin naxariis badan waalkhayla fardihiina ilaahay wuu abuuray waalbigaala baqashiina wuu abuuray waalxamiira dameerkiina ilaahay baa abuuray kuwaasoo dhan litarkabuuhaa inaad fuushaan iyo waziinatan qurux buu u abuurayo kulligood waa aragtay fardaha ilaa hadda adduunka hormaray waa la tartansiiyaa oo kol waa lagu orotamaa kol quruxdoodaa la tartansiiyaa waa khalqigaa cajiibka ah waalkhayla waalbigaala waxaa weeye fardihii iyo baqashiiba ilaahay baa abuuray iyo waalxamiira dameer dameerihii litarkabuuhaa inaad xayawaankaas aada fuushaan dhabarkooda iyo waziinatan xarago iyo qurux wayakhluqu ilaahay wuxuu abuuri doonaa maa laa taclamuuna wixiidan ogeyn buu abuuri doonaa mustaqbalka waxaa weeye waa waxyaabaha hadda aan aanu aragnay oo tareennada iyo waxaa weeye iyo baabuurada iyo dayuuradaha iyo wax walba wixii la mid oo la fuulo ilaahay wakaa qur'aankiisa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kun iyo afar boqol ka hor ku soo degayeyna wuxuu sheegay waxaan hadda adduunka ka dhacay lagu raaxaysanayo oo codkooda ka dheeraynayo inuu ilaahay abuuri doono wayakhluqu maa laa taclamuun mar haddaa ay sidaa tahay wa cala allaahi ilaahay korkiisa waxaa ahaaday qasdu sabiili jidkii toosnaa ee dhexdhexaadka ahaa inuu caddeeyo wa cala allaahi caza waxaa weeye jalla wacalaa bayaanu طariiqi اlmustaqiim jidka toosan ee ina gaarsiinaya jannada inuu inoo caddeeyo ilaahay isagaa waajib iskaga dhigay wa cala allaahi qasdu sabiili wa minhaa jidadkii waxaa ka mida jaa'irun mid qalloocsan oo muxuu ahay jawr ah ayaa ka mida wa minhaa jaa'ir mid xaqa ka leexanayo oo jidka oo baadida ku gaarsiinayo sida yahuudda jidka ay mareen iyo nasaarada iyo majuusta kuwa oo dabka caabudo waxaasoo dhan jid qalloocsan bay hayaan waan kaan soo marray wa anna haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicuu subula suuratu alancaam waa annagiina labada suuradood aad bay isugu egyihiin oo nabigeena markaa uu jeexjeexay oo muxuu ahay tusaale weyn uu ina tusay wa minhaa jaa'ir walow shaaa allah hadduu doono lahadaakum wuu idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaantiinba wuu idin hanuunin lahaa ilaahay awooddii iyo nicmadii iyo saan u sheegnay ayaa la tirinayaa huwa ilaahay alladii allihii weeye anzala soo dejiyey min asamaa'i cirka xaggiisa maa'an biyuu ka soo dejiyey lakum waxaa idiinku sugnaaday minhu biyaha xaggiisa sharaabun waad cabtaan waxba lagama oga waxaa biyaha loo ooman yahay ee lagu nool yahay oo qofka iyo wax alla wixii nololeeya jirkiisa ay biyo boqolkiiba intaa u baahan yihiin waxba laguma baraarugsan waa liiska cabbi inta baraf iyo lagu darsado alxamdulilah xataa inta dhahayso yaaba yarba huwa ilaahay aladii allihii weeye anzala dejiyey min asamaa cirka xaggiisa maa'an biyuu ka dejiyey lakum waxaa idinku sugnaaday minhu min almaa'i biyaha xaggooda sharaabun wax la cabo haddaad sidooda u cabbanaysaan iyo haddaad wax kale ku qasanaysaanba sharaabun waxaa weeye biyo la cabo lakum minhu sharaabun oo macaan oo kulaylka idinka dejiyo wa minhu waxaa weeye minhu sharaabun wa minhu min almaa'i shajarun geed baa ah shajar geedaa ah oo fiihi geedaha dhexdooda tusiimuuna aad daajinaysaanoo xoolihiinni baa idiin daaqaya markay daaqaanna way cayilayaan markaasaad hilibkooda qalanaysaan caanahooda ayaad ka lisanaysaan yumbitu ilaahay wuxuu idiin bixinayaa oo idiin dhalinayaa lakum idinka bihi bilmaa'i azarca zarcigii oo wixii la tacbayey tacabkii oo midhaha laga goosanayey ayuu idiin bixinayaa wazaytuuna zaytuunna wuu idiin bixinayaa waannakhiila timirna wuu idiin bixin waalacnaaba cinabna ilaahay wuu idiin bixinayaa wa min kulli thamaraati markii la soo sheegay qaar ka mid a wa min kulli thamaraati midho la adko kulligood buu idinku soo saarayaa inta aan tirinay in aan ahaynoo ka badanoo labanlaabkooda yaa la idinku soo saari inna fii daalika kaas ilaahay cirkaa biyaha ka keenay oo haddana intaasoo dhan noogu soo bixiyey la'aayatan astaan baa ku sugan liqowmin qoom bay ugu sugan yahay qoomkaasoo yatafakkaruuna fikirayo ilaahay awooddiisa u deliishanayo inuu ilaahay keligi yahay oo wax lagu daba wado oo shirki iyo ayna jirin wasakhara ilaahay wuxuu idiin leyliyey lakum idinka wuxuu idiin sakhiro idiin leyliyey wasakhara lakum alleyla habeenkii si aad u seexataan ood u raaxaysataan oo daalkii iyo shaqadii aad maantao dhan ku jirteen si aad uga raaxaysataan waashamsa qoraxdiina wuu idiin leyliyey oo waxaa weeye midhihii baa ku baxaya jaraasiimta idinka dilaysaa bitimiinay idiin xambaarsan tahay hadday fogaatana waxaa weye waad baabi'i lahaydeen hadday soo dhowaatana waad baabi'i lahaydeen ilaahay baa qadaray taqdiiru alcasiizi alcaliim yaa meel dhexaa la joojiyey waalqamara dayixiina waa sidoo kale ilaahay baa idiin sahlay iyo wannujuumu waxaa weye laba qiraa jirta wannujuuma haddii la yidhaahdo kuwii hore ayaa lagu cadfayaa wannujuumu haddaan idhaahnana waa mubtade wannujuumu xidigahiina musakharaatun kuwii la sahlay weeye biamrihi biamri illaahi ilaahay amarkiisaa lagu sakhiray inna fii daalika kaasna la aayaatin astaamo iyo calaamaa ku sugan liqowmin qoom bay ugu sugan yihiin yacqiluuna caqlile ayay aayaad iyo astaan ugu sugan yihiin wamaa dara'a wa khalaqa ilaahay wuxuu abuuray maa shay dara'a uu firdhiyey oo fidiyey lakum idinka fi lardi dhulkaa uu idinku fidiyey mukhtalifan isagoo kala gedisan yihiin alwaanuhu midabihiisana way kala duduwan yihiin ilaahay ardada cajiibka ah wuxuu idinku abuuray xayawaanaad iyo waxyaabo tigaadoo soo baxayo iyo macaadintii waxyaabaha lagala soo baxo iyo iyaga oo midabadoodii iyo saa yihiin iyo manaaficdoodaba ay kala duwan yihiin wadara'a wamaa dara'a wa khalaqa maa dara'a wixii uu firdhiyey lakum idinka fi lardi mukhtalifan isagoo kala gedisan yihiin alwaanuhu midabadiisa inna fii daalika kaasna la aayatan aayad baa ku sugan liqowmin qoob bay ugu sugan tahay qoomkaasoo yadakkaruuna oo waansamayo wa huwa alle alladii allihii weeye sakhara idiin sakhiray albaxra baddi buu idiin sakhiray lita'kuluu inaad ka cuntaan minhu badda xaggiisa laxman hilib tariyan oo cusub oo feresh ah inaad ka cuntaan laxman tariyan hilib cusub inaad ka cuntaan oo tastakhrijuu aad kala soo baxdaan minhu isaga xaggiisa xilyatan jawaahir talbasuunahaa aad xidhanaysaan talbasuunahaa watastakhrijuu minhu xilyatan jawaahir jawhar oo aada u wanaagsan oo lu'lu iyo marjaan iyo ayaa la yidhaahdaa xilyatan talbasuunahaa wa taraa waad arkaysaa qof alla qofkii arag ka suuroobayow waxaad arki alfulka maraakiibtii doonidii iyo maraakiibtii baad arkaysaa mawaakhira iyaga oo kala jeexayo oo biyihii fiihi badii kala jeexayo ayaad arkaysaan waxaa weeye wa tara alfulka mawaakhira dooniyaalkii oo waaweyn oo jeexayo oo gafuurkooda ku kala jeexayo iyadoo alaabtii iyo badeecadii iyo wax walbo idiin waxaa weeye idiin sido maxaa loo yeelay sidaa waxaa weeye sakhara lakum albaxra litantaficuu inaad ku intifaacdaan wixii la sheegay maxaa yeelay laxman tariyan waan sheegnay xilyatan talbasuunahaa warka waxaa litantaficuu inaad ku intifaacdaan iyo welitabtaguu inaad dalabtaan min fadlihi ilaahay fadligiisa oo aad tijaaraysataanoo qaaradaha aad isaga gudubtaanoo meel walba badeecada taallana aad keenataan walacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad ilaahay mahadisaan wa alqaa alle wuu riday fil ardi dhulkan dhexdiisa rawaasiya buuro qodqotomo ayuu dhulkan dul saaray maxaa dhulka haddii uu socdo waxaa weye wuu saaltayn lahaa marka ilaahay wuxuu ku dhakabiyey buuraha waaweyn buu duldhigay rawaasiya maxaa loo duldhigay qur'aankii isagaaba cilaynaya wa alqaa fil ardi rawaasiya dhulkii wuxuu dul saaray buura waaweyn oo celinaya inay antamiida khashyata antamiida bikum waxaa laga baqayaa inay idinla liicliicdo ama ay idinla dheedheelido ama ay idinla saaltayso antamiida bikum inay idinla liicliicdo wa anhaaran webiyaalna ilaahay subxaana wa tacaala wuu idiin wuu idiin yeelay waxaa weeye waxaa wa alqaa fi lardi rawaasiya ayuu yuu ku riday an tamiida bikum wa anhaaran wuxuu yeelay ilaahay dhulkan dhexdiisa anhaaran webiyaalna wuu yeelay iyo wa subulan jidad dheer dheer oo waxaa weeye lacallakum waxaad mudan tihiin tahtaduuna inaad ku hanuuntaan meeshaad u socoteen iyo masaalixdiinni iyo waxaad rabteen baad jidadkaa ku gaadhaysaan wa calaamaatin calaamooyin astaamo iyo wax lagu garto na ilaahay wuu dhigay wa calaamaatin oo aad jidadka aad ku deliishataan buurihii markaad jidka qaadaysaan waxaa buur hebel waan soo dhaafnay midii hebla'ana waa inaga horraysaa taana midigtay inaga jirtaa taana bidixday inaga jirtaa karinkaana waan ka dhici doonaa sidaasaad odhanaysaan wa calaamaatin iyo astaamooyin wa binnajmi iyo waxaa weeye xidigii bay hum xidigii yay hum iyagu yahtaduuna ay ku hanuunaan intaa ilaahay markuu noo sheegay yaa kuwii asnaamta caabudayey yaa marka loo soo noqonayaa ee qur'aankan uu markuu soo degayey joogay isagoo istifhaam inkaari alle keenay yuu ilaahay wuxuu yidhi afaman rabbiga yakhluqu wax abuuro kaman miyuu la mid yahay laa yakhluqu aan waxba abuuraynin allahan macbuudka ee khaaliqa ee weynanka badan oo wax walba abuurayo oo nicmada aanu soo sheegnay ee waaweyn aan idiina abuuray ma lamid baa kaman laa yakhluqu ku aan waxba abuuraynin oo naftiisa u mulkin nafcan walaa daran inuu dad kale marka waa sanamkaa xaqiirka ah yay garab dhigayaan ilaahiga khaaliqa ee jaliilka ah marka waxaa layihi afalaa tadakkaruuna miyidan waan samaynin maxaa idin haya wain tacudduu haddaad tirisaan nicmata allaahi ilaahay nicmooyinkiisa laa tuxsuuhaa ma koobi kartaan bini aadamku wuu calaa cali oo maantao dhan wuu hadli haddii hadhow xidid yar ku rooro xanuunka ku qabanayo neefsa oksijiinka aan ku neefsanayna neeftan kaa baxayso hadday kugu hakato waxaa way qofka siduu noqon waad aragtay kaadida la kaadinayo hadday qabato wixii oo dhan lama xusuusna waa un la indhacadayno waa la calaacali wain tacudduu haddii aad tirisaan nicmat allaahi laa tuxsuuhaa ma koobi kartaan ina allaha allana lagafuurun kii dhaafid badan weeye raxiimun oo naxariisto oo idinka oon ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabahaas khayrkaasoo dhan haysto oo haddana calaacal ka dhaqaaqayo oo bal wixii ilaahay idin siiyey dhici karto in macsiyada ilaahay loo adeegsado yaa muxuu ahayu haddana idin dhaafi wallaahu allana yaclamu wuxuu og yahay maa tusiruuna waxaad qarinaysaan iyo maa tuclinuuna waxaad yani cilmigiisa koobay wax walba ayuu og yahay ilaahay wuxuu og yahay waxaad aad qarinaysaan iyo waxaad muujinaysaan oo niyooyin iyo acmaala wuuna idinka abaalmarin doonaa sidaasuu ilaahay wallaahu yaclamu maa tusiruuna wamaa tuclinuuna waaladiina kuwii yadcuuna ay caabudaynaan oo min duuni illaahi ilaahay sokadiisa ah laa yakhluquuna shay-an waxba ma abuuri karaan shay-an wax yarna ma abuuri karaan inay wax abuuraan iska dhaafe wahum iyaga yukhlaquuna la abuuray asalkoodii ilaahay baa abuuray haddana waxaan ay sanamka leeyihin intay gacantooda ku qorqoraanay ku qurqurxiyaan yay dhihi kanaa ilaahay ah waxaa weeye wahum yukhlaquuna iyagaa la abuuray kuwaas asnaamta ay caabudayaan iyagaa la abuuray inay wax abuuraan iska daaye markaasuu wuxuu yidhi ilaahay amwaatun kuwa dhintay weeye oo aan ruux iyo laa ruux laa arwaaxa fiiha waxba aan maqlaynin waxba aan arkaynin oo jamaadaad ah say u caabudayaan marka waxaa weeye amwaatun kuwa dhintay weeye hayru axyaa'in kuwa nool hayrkood weeye wamaa yashcuruuna ma oga ayaana goormaa yubcasuuna khalqigii la soo bixin asnaamtaasi kuwa caabuday goormaa la soo saarayaa ma ay oga waa lagu jeesjeesayaa ilaahay baa idin soo bixin wuu idin xisaabi naar buu idin gelin asnaamtana wax ay ka og tahay waxaa weye waa xogtiina way moogyihiin wamaa yashcuruuna ayaana goorbaa yubcathuuna dadka la soo bixinayaa ilaahukum macbuudkiinna dhab haddaad doonaysaan ilaahun macbuud weeye waaxidun oo keligii ah faaladiina kuwii laa yu'minuuna aan rumaysnayn bilaakhirati aakhira aan rumaysnayn quluubuhum quluubtooda munkiratun way diidan tahay ilaahay waxdaaniyadiisa ma ogolaan la yidhi ilaahukum ilaahu waaxid faaladiina laa yu'minuuna bilaakhirati quluubuhum munkira bacsiga ma rumaynayaan alla ma rumaynayaan waxdaaniyadiisa waxdaaniyada ilaahay iyo bacsigaba way diidan yihiin mana kala tegayaan ilaahay qofkii diido oo muxuu ahay bacsiga rumeeyo waxba ma una rumaynin qofkii ilaahay rumeeyo bacsiga diidana waxba ma rumaynin sidaas weeye saasuu ilaahay leeyahay faladi waxaa weeye faaladiina laa yu'minuuna bialaakhirati quluubuhum munkiratun wa hum iyagu mustakbiruuna kuwa iswaaweyneeya weeyaan laa jarama waxaa xaq ah laa jarama waxaa xaqan xaq ah ana allaha alle yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay muujisanayaan labadaba ilaahay axwaasha bini aadamka wuu la socdaa yaclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuun ilaahay wuu og yahay maa yusiruuna wamaa yuclinuun inahu alle laa yuxibu ma jeclo almustakbiriina kuwa iswaaweynayana ma jeclo wa idaa qiila haddii lagu yidhaahdo lahum gaaladii haddii lagu yidhaahdo maadaa maxay buu anzala rabbukum rabbigiina soo dejiyey qaaluu waxay odhanayaan rabbigayo waxmana soo dejinina asaatiiru alawaliina tadadkii hore sheekooyinkoodii beenta iyo khuraafaadkii laga soo guuriyey weeyaan saasay odhanayaan wa idaa qiila lahum maadaa anzala rabbukum gaaladaa oo jaaxidiinta haddii la weydiiyo leeya nabig nebi maxamed maxaa lagu soo dejiyey waxay odhanayaan iyagoo ku jeesjeesayo maa anzalahu ilaahay waxba ma soo dejinin laysa ilaa khuraafaat wa asaatiir ummadihii tegay hadalkoodii un weeye waxaa weeye ilaahay kalaamkiisina ma aha mushrikiintu waxay ahaayeen baa layidhi inay fadhiistaan meelaha maka laga soo galo oo ay dadka ka eryeeyaan nabiga oo hadday xujayda iyo dadka yimid haddii la yidhahdo maxaa maxamed lagu soo dejiyey ay yidhaahdaan asaatiiru alawaliin saasay odhan jireen oo maxay sidaa u leeyihiin asaatiiru alawaliin qur'aankan ay isaga keena la yidhi oy keeni waayeen oo cajaa'ibka iyo dalaa'ilu qudratihi iyo bacsi iyo wax walba adduun iyo aakharaba saa u sheegayo maxay asaatiiru alawaliina u odhanayaan liyaxmiluu inay xambaaraan awsaarahum iyaga dunuubtoodii kaamilatan iyada oo buuxdo oon waxba laga daadinin maxaa la fiiri qofka mu'minka dembigiisa haddii uu murugoodo waa laga daadin hadduu xanuunsado xataa qodax hadday muddo waa laga daadin laakiin iyaga wax laga daadinaya ma jiree liyaxmiluu awsaarahum inay dembigooda xambaarsadaan kaamilatan iyadoo buuxda yowma alqiyaamati iyo wa min awsaari aladiina kuwii dunuubtoodii yudiluunahum ay baadiyaynayaan bigayri cilmin cilmi al'aan ay baadiyaynayaan alaa saa'a waxaa xumaaday maa yaziruuna waxay xambaarsanayaan waa wax xun weeye waxaoo dhabarka ay ku wataan yowma alqiyaama alaa saa'a maa yaziruun intaa markii la sheegay yaa tasliyatan lirasuulillaahi nabigeennii baa haddana la sabirsiinaya waxaa la leeyahay in sidaa loola diriro oo wuxuu la yimid la diido adiga umaga horrayside ambiyadii kaa horreeyeyna waxaasoo kale unbay la kulmeen qad xaqiiqee makara way way shirqool bay dhigeen aladiina kuwii min qablihim kuwan ka horreeyey iyaguna sidaasoo kale unbay diinta ilaahay ay shirqool iyo hagridaamo ugu dhigeen min qablihim fa ata allaahu ilaahay baa u yimid bunyaanahum wixii ay dhisteen oo saro ahaa oo xusuun ahaa oo wax walba ahaa min alqawaacidi xagga waxaa weye meeshii ay oo asaaskii ayaa looga yimid markaasaa afka dhulka loo geliyey fa khara calayhim waxaa ku dhacay assaqfu saanqaafkiibaa ku dhacay marka waxaa waxalla waxay u tartay asnaamtoodii iyo wixii ma jiraa wayaquulu waxay odhanayaan ayna aaway shuraka alla wuxuu odhanayaa ayna shurakaa'ii shurakadaydii kuwii ilaahnimadaad ila wadaajiseen away aladiina kuwaasoo kuntum aad ahaydeen tushaaquuna inaad khilaaftaan aad la khilaaftamtaan fiihim iyaga aad la khilaaftamayseen away oo ambiyada ilaahay iyo aad ku khilaafayseen away yuu ilaahay odhanayaa subxaana wa tacaala ayna shurakaa'ii shurakadaydii away aladiina kuntum tushaaquuna fiihim waxaa weeye waa la canaananayaa awa shurakadii aad dartooda kuntum tu- tukhaasimuuna wa tucaaduuna aada la colloobayseen ajligooda ambiyada ilaahay iyo rususha iyo ducaadda aada ula colloobayseen aaway qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii uutul cilma cilmigii la siiyey oo mu'miniinta ahaa waxay yidhaahdeen ina alkhizya hoogga alyowma maanta iyo wasuu'a xumaanba cala alkaafiriina gaalada korkeeday ahaatay aladiina gaaladiioo tatawaffaahum almalaa'ikatu malaa'igtu ay oofsanayso malaa'igta ilaahay yaa naftooda oofsanaysa daalimii anfusihim iyagoo naftoodii xumayd oo khabiisada ahayd iyaga oo dulmiyey yay oofsanaysaa markaasay fa alqow way rideen assalama way isdhiibeen way hoggaansameen iyagu fa alqow salama maa kunnaa ma aanan ahayn nacmalu kuwii sameeyo min suu'in wax xumaana ma aanan samaynaynin bay odhanayaan si ay uga badbaadaan waxa ay ku sugan yihiin wixii oo dhan bay inkireen wallaahi wallaahi wallaahu rabbunaa maa kunnaa mushrikiin siday aayadda ay u tiri weeyaan saasay odhanayaan waxaa weeyaan fa alqaw asalama way isdhiibeen way hoggaansameen oo waxay inqiyaad baa la yidhaahdaayo hoggaankay dhiibteen qaa'iliina iyagoo odhanaya maa kunnaa ma aanan ahayn nacmalu kuwii sameeyo min suu'in wax xumaana ma aanan samaynaynin belaa iska dhaafo waxaa waxba kama jira beentan iyo dhaartan iyo wallaahi rabbinaa maa kunnaa mushrikiina ina allaaha alle caliimun kii ogaansho badan weeye bimaa kuntum tacmaluuna waxaad camal falayseen alla wuu og yahaye fadkhuluu gala abwaaba jahannama naarta jahannama irdaheeda gala fiihaa dhexdeeda fala bi'sa waxaa xumaaday mahwa almutakabbiriina kuwa iswaaweyneeyo meesha ay u hoyanayaan ayaa xumaatay sidaas uu alla subxaanahu wa tacaala uu yidhi markii intaa laga baxay yaa haddana dadkii fiicfiicnaa ee wanaagsanaa yuu alla subxaanahu wa tacaala iyo markii la weydiiyo oo muxuu rabbigiin soo dejiye la yidhaahdo waxa ay ku jawaabayaan iyo say uga duwan yihiin kuwii hore wa qiila liladiina ittaqow wa qiila waxaa la yidhi liladiina kuwii ittaqow ilaahay ka baqay fariiqi kale oo ahlu taqwa iyo iimaan ahaa yaa la weydiiyey kuwii hore soo asaatiiru alawaliina ma ayna odhan wa qiila liladiina ittaqow waxaa la weydiiyey kuwii ilaahay ka baqay maadaa maxay buu anzala soo dejiyey rabbukum rabbigiin soo dejiyey qaaluu waxay yidhaahdeen khayran rabbigaya khayr buu soo dejiyey khayr waxa way soo gaabsadeenoo khayr weyn ayaa ilaahay keenay khayran anzala rabbunaa rasuulkiisa wuxuu ku soo dejiyey khayr khayrkan waxa waxaa weydiinayana waa dadkii mushrikiinta ahaa maalmaha xajka la isugu yimaado mako yaa kuwaa markii la weydiiyana sidaasay ku jawaabayaan ma waxaa weye waa saaxiro waa kaahino waa kadaab oo markaasay mu'miniinta u imano waxay odhan war rabbigiin muxuu soo dejiyey fayaquuluna waxay leeyihiin anzala allaahu calayhi alkhayra waalhudaa waalqur'aan qur'aan iyo khayr yuu noo soo dejiyey saasay odhanayaan markii saa yidhaahdeen ilaahay wuxuu yidhi liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu samafalay fii haadihi tan addunyaa ee oo dhow xasanatan wanaag wala daaru alaakhirati aakhira daarteeda yaa khayrun weliba ka sii khayr badan wala nicma waxaa nicmo yeeshay daaru lmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqayo daartooda haadaa wabillaahi tawfiiq darsigeennana halkaaha inoogu ekaado